bismillaahi raxmaan raxiim kulantin wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beerlula qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro waxbaratay oo ku nool magaalada beledweyne oo noloshooda ka maareeya suuqa ugu weyn caalamka ee forex siyahayaha ra-iisul wasaaraha oo xarigga ka jaray qeybta karatiilka covid nneteen ee isbitaalka banaadir dadaalo looga hortegayo fatahaadda webiga shabeelle oo ka socda magaalada beledweyne akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan tirada dhimashada dalka baraaziil ee covid nneteen oo sii kordhaysa ciid wanaagsan dhegeystayaal waxaad maqasheen qodobada ugu doorkaroon warkiina subaxnimo waa maalnimo jimcaha taariikhda ay ku beeya tahay kow iyo soddonka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka markaan waxaad kusoo dhawaataan qodobadaasi oo faahfaahsan dhalinyaro waxbaratay oo ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maareeya suuqa ugu weyn caalamka ee forex sacdiye maxamed maxamuud ayaa warkaan noo faahfaahinaysa dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo waxa ay ka samaysteen suuqa ugu weyn caalamka ee lagu kala sarifto lacagaha qalaad ee online-ka kadib markii ay barteen qaabka loo shaqaysto shuruudaha looga baahan yahay ruuxa galaya suuqan ayaa waxaa ka mid ah inuu haysto internet xawaaro sare leh kombyuutar ama taleefanada shaashada laga isticmaalo ama baasaboor ama wax u dhigmo iyo kaarka caalamiga ah ee lagala baxo lacagaha faa-iidada cabdulaahi maxamed cali iyo aadan yuusuf xuseen oo ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka samaystay suuqan ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qaabka ay u shaqaystaan iyo lacagaha ay ka helaan waa nawahay waxaan kaloo salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha beerlula waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada beledweyne waxaan ka mid ahay ardayda ku shaqaysata barnaamijka loo yaqaano forex ama forium exchange ama dadka sida u yaqaanaan waa sarifka lacagaha qalaad marka waa barnaamij oo dhallinyarada anfacay oo tahriibkii iyo wixii ay kaga raysteen waa barnaamij lagu dhiirin karo qof walboo dhallinyaro ah oo horumar uu ka samayn kara looga raysan kara shaqaalinimo iyo wax walba qofka nafsiyan uu isku horumarin kara goormay kugu dhalatay in aad barnaamijkan bilowday wallaahi waxay igu dhalatay taariikhda markay ahayd koo iyo tobankii bishii februaayo koo iyo tobanka bishii nofembar labada kun sagaal iyo tobanka marka ilaa intaan kusoo jiro filahi alxamdu faa'iido weynaan ka gaara lacagta aad ku bilowday imise ayay gaaraysay maxaana faa'iido ilaa hadda aad haysaa
lacagta aan ku bilaabay waxay ahayd shan boqol oo dollar akoonka waan koriyey ilaa iyo waxaan gaarsiiyey kun iyo siddeed boqol haddeer meeshaasaan kasii wadaa waka adoo nin dhallinyaro oo beled weyne joogo sidee kuu suura gashay in aad suuqa caalamka ugu weyn aad ka shaqaysato wallaahi waxay igu suura gashay inaad dadaal weyn aan bixiyey oo har iyo habeen aan u soo jeedo barnaamijkaasaan ku baran lahaa falilahi alxamdu riideyd ilaahi waa ii rumeeyey waxaan waan bartay cashirkii waan bartay barnaamijkii haddana waa ku shaqaystaa falilahi alxamdu faa'iidadiisa ay socoto khasaare intee la-eg ayaa kaa soo gaartay tan iyo intii aad ku jirtay
hadda isbarbardhig markii lagu sameeyo khasaare iyo faa'iida waa faa'iidaan qabaa wax khasaare hadda aan tilmaami karaa ma jiraan
dhallinyarada muhiimad intay la-eg ayay leedahay in suuqan ay kusoo wada biiraan si ay tahriibka iyo shaqa la-aanta uga maarmaan dhallinyarada wallaahi muhiimad gooniya u leedahay inay suuqan ay bartaan marka hore intaysan kusoo biirin ka hore waxaa barashadaa ka horeysa qofka cilmi markuu barnaamijkan u leeyahay markaas waxaa tarkiisu aaminayaa laakiin marka hore waxaan ku dhiirigelinaa barnaamijka inay bartaan kadibna ay barnaamijka si toos ay ugu shaqaystaan sharciyada ku xiran waa iska fudud in waxaa waaye qofka inuu baasboor haystaa ama i d oo dowladda hoose waa inuu haystaa master car ama kaarkii lacagta uu ku dhigan lahaa ama uu kala soo bixi lahaa shuruuda kaleo hadda saas usii weyn oo kusii xirna maleh qabiil kama jirta meesha waa uun qof walba iyo xifradiisa iyo maskaxdiisa wuxuu la shartagi lahaa waa suuqyo waaweyn oo de caalami ah marka qof walba waxay ku shaqaystaa aqoontiisa iyo garaadkiisa dadna waxooda loogu shaqeeyaa dadna way ku shaqaystaan marka anigu ku shaqaystaa ahay inaa baratida ka fiican marka hadda caadi loo bartaa ma- ma- wax lagu bartaa onlineka lagu bartaa weliba dadka qaar boqol dollar konton dollar lixdan dollar bay ku bartaan marka anigu qaybta iq-ga naqaanaa forexiska caadiga ma garanaya laakiin iq-ga caadi baan u kasaaya waa ka shaqaysaa mararka qaar qorba qof walba wuxuu gashto waayo qofka toban dollar aa ugu yar waxaa ku gelaysa forexkan boqol dollar baa ugu yar marka bibiska ayaa lagu xisaabtamaa intooda badan forexka uu dhib badan yahay bibiskiisa iyo xisaabantiisa iyo qofkii shudda galayo waaye laakiin iq optionka ma ahan waa hal dollar aa ugu yar wax ku tara jiranaysid laakiin toban dollar baa la rabaa deposit inaad ku samaysid deetena markaa witheroorkan waxaa u bixi kartaa laba dollar wixii ka badan iyo intaa xad adigu aad dhigatid marka caadi baa loogu shaqaystaa anigu naftarkayga waa ku shaqeeyey markii ugu horta toban dollar baa dhigaysaa adigu intaad gaarsiin kartid iyo haddii khasaaraad la gashid iyo haddii faa'iida aad la gashidba waa wax adiga gacantaada ku maamulayso ku wanaagsantahay oodan cidna ula qabsanin laakiin maanta tirada qof hataa lacag ka qaada kugu shaqeyn aad tirata wixii waa waa waa wax weliba allahu aclam waayo wax walba qadar ay leeyihiin qofka nooloo noloshiisa leh qadar leh haddii kugu dhinto waa dhibaato haddii aad fadidna waa dhibaato ayadana waa wixii hunguriga badanaa kusii galaya beri kamaana khasaarada u nugushahay forexkana waa wax dhib badan oo waxaa fifty fifty waaye inaad faa'iidid inaad khasaarid inaad khasaartid iyo inaad faa'iidid waa wax u dhexeeya waaye fifty fifty laakiin waxaa wanaagsan sideedaba mar kasta iyo meel kasta aad joogtidba inaad baratid aqoonteeda aad adigu isku tacliilisid maalinkii imise faa'iido ayaa heshaa walaahi mar walba waxaad gashid waaya haddii aad boqol dollar kale ku tara jiraysid Eh, marmarka qaar soo waxa jira oo sagaashan iyo sagaal sentiyaha jirto halka dollar toban dollar kale markaad dhibad gelaysa sagaal dollar hal mar gelaysaa hal sac gudaheeda waxaa laga yaabaa inaad konton dollar seetan dollar ku heshaa laga yaabaa ama nus sac gudaheeda waxaa laga yaabaa inaad boqolka dollar ku khasaartid ba aniga marka marka ugu badnaad shan labaatan toban toban iyo shan wax noocaasa laga faa'iidaa marka darowgana wardarowgana inta badan hadda baldoon lagulama bixi karo xamar ayaa ka darsatid waaya because of lacagta xol walbaha waxaa waaya a t m waaya a t m-kana balweyne ma yaalo inkastoo hadda eh, kambaniyada oo hadda balweyne in mid kamid waa keenaysaa la dhahay bishaan weli ma aanan arkin laakiin waa keenaysaan maqlaayay waana bangi oo i b s ka wakiil ah online aan ku barta aniga aan lacag ku bixiyey dadka barta ardeen ka mid noqday lacaan ku bixiyey juhdan geliyey waqtigan geliyey practical sameeyey dem iyo iyo practical baan sameeyey kadib real caadi aan u furtay foomkeeda waan buuxiyey waan furtay caadi waa fududahay wax problem ma lahan wax yar oo bile lagu baranayo waa weliba qofkii maskax furan Eh, maanta xaafadda suuq markaan ka imaano intaan xaafadda gaarin ka hor derbe iska fadhiisan haddaa doon waa sagaalaya haddaa doon waa xiraaya am free waa meel adiga leed camal waaye aan caawa shan saacan gala lix saacan gala afar saacan gala waa iska xiraa twenty four hours am free waa personality yani wax aniga aleeya waaye shaksiyadda aleeya baasaboorka igu xiriirsan akoonkay igu xiriirsan mastarkaarka igu xiriirsan cid aan ka baryaa ma lahay lambarka application waa haystaa waan controlna wixii lacag igu jiro wixii kale waa haystaa bis aniga wixii anaa shaksi ulaha cid igala controlisa ma lahan tahriibka iyo waxaan si igu badbaadaan qof walba inuu barto oo yacni macaanigaa fahman muhiim waaye in kasta yaraan bartay meelaan furaya ummaddu waxeedan qabanaan ha isku dhihin waxaan waa dhibaato dhibaato waaye yacni waa dab aa ku ciyaaraysid adoo dhar la-aan dhibkaada leeda meelaha gubin karta allahu aclam waaye marka qof yani waxna ka qaadan adiga le is anfacda khasaaris adiga khasaar adaa faa'iidaysan adiga faa'iid ummadda ha jaa'ifaynin
magaalada beledweyne ayaa waxaa hore ugu jiray shirkado dadka u fududeeya inay ka faa'iidaystaan lacagtooda uga soo saaraan suuqa balse dhallinyaradan ayaa isku takhaluujisay inay horumariyaan xirfadooda si ay ugu shaqaystaan suuqa iyagoo ka maarmi inay lacagtooda u dhiibtaan shirkado kale
aada bay u mahadsan tahay wariyaheena sacdiya maxamed maxamuud oo warkaasi noo faahfaahinaysay siixayaha ra-iisul wasaaraha ayaa xarigga ka jaray qeybta karatiilka covid nteen ee isbitaalka banaadir munaasabaddan oo xarigga looga jaray qeybta karantiilka covid nteen ee isbitaalka banaadir ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya shirkasta isgaarsiinta hormuud oo gacan ka geysata dhismaha qeybtan waxaana si rasmi ah xarigga ugu jaray kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda hormuud ayaa iska kaashaday dhismaha iyo qalabeynta lagu sameeyey qeybta karantiilka covid nteen ee isbitaalka banaadir oo laga hirgeliyey gudaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir qeybtan karantiilka covid nteen ee isbitaalka banaadir oo ka kooban afar qeybood ayaa la dhigay saddex boqol oo sariirood oo konta ka mid ah ay yihiin kuwa loogu talagalay bukaanada xaaladoodu daran tahay ee u baahan in si gaar ah looga taxadaro xaaladooda caafimaad afhayeenka shirkadda isgaarsiinta hormuud cali sheekh yaasiin ayaa sharaxaya qeybaha ay ka kooban tahay qeybta karantiilka cudurka coronavirus ee isbitaalka banaadir qayb loogu talagalay in lagu keergarayo ama lagu xanaaneeyo dadka qaba covid 9 marka waxay ka kooban tahay siddeetan iyo todoba qol oo qolal kala duwan ah waxaa loo diyaariyey qaybta weljeerka oo dadka ee, naafada ah ay gaarigooda kula kori karaan waxaa la diyaariyey qaybaha dhan oo dadamiska ah oo ku diyaarsan qolalka shirkaddu waxaa kaloo ay ka qayb qaadatay call centerka oo aad og tihiin een, howlaha uu u qabtay bulshada iyo sidii xiriirka bulshada uu u hayey waxaa kaloo shirkaddu ka- gacan ka geysatay een, ah, brogaraamkii isbitaal martini ee ahaa een, karantiilka dadka covid 19 qaba oo halkaa lagu yacni xanaanaynayey oo shirkaddu qayb weyn ay ka qaadatay wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiye abiikar nuur ayaa sheegtay in juhdi badan lagu bixiyo dhismaha qaybta karatiilka covid nteen ee isbitaalka banaadir da caafimaadka isbitaalka ee banaadir dhismahaas oo dayactir aad iyo aad u baaxad weyn ay ku samaysay oo la dhihi karo dhibaatada laga maray iyo shaqada laga maray waxaa habbooneed mararka qaarkood in dhismaha la dumiyo oo gadaal laga bilaabo ajari xasanaad allaha ka siiyo shirkadda hormuud waxaa nagala jooga cali sheikh iyo madaxdii kaloo la socoto si gaara ayaan idinkaga mahad celinaynaa ilaahay ajari xasanaad ha idinka siiyo waa dadaal weyna samayseen aadna hayseen bulshada aad u hayseen qaybaheeda kala duwan dhismahan waxaa loogu talagalay oo ay ballan qaadeen cudurka markii uu safmareenka dilaacay bilihii ugu horreeyey in la raadiyo martiini keliya aan laysku hallayno lacagna haddii loo baahdo ee, la raadiyo goob kaleeto oo dadka lagu daaweeyo ee, goobta kaloo danta guud ah waa isbitaalkan banaadir ee, qaybtan ayaa loo asteeyey dhismihii ay u baahnayd iyagaa dhammaystiray waxaan diyaar u nahay allaha naga haaya cudurka laakiin ee, in wixii khatara u yimaado inta lagu xanaaneeyo xusimaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qatar oo u mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha iyo qalamaynta ayaa hoosta ka xariiqay in haddii ay iskaashadaan dowladda iyo ganacsatada soomaaliyeed la gaari karo guulo waaweyna ee cudurkan ee dunida ku baahay safmar- safmarka ah ee covid 19 ee oo dowladdu runtii iyo shacabba aynu si weyn iyo hay-adaha inala shaqeeyaba ee, uga hor tagnay uga gaashaamanay ee, maanta ee, heerkiisu aad buu hoos ugu dhacay ee, waase inaynu ee, u ka taxadirnaa u diyaargarownaa ujeeddada maanta qaybtan waynu furnaynaa haddii wareeg labaad uu dilaaca ama dhaco ee, inaan inagoo cidla ayna- laynaga helin ay diyaar waxay noo yihiin adeegyadii diyaar noo yihiin waxaynu ku saarnay oksijiintii oo santarel buu leeyahay sariirihii buu leeyahay qalabkii loogu baahnaayo dhan buu leeyahay waa adeeg fiican oo cusub oo la cusboonaysiyo kusoo kordhay adeegyada uu cisbitaalku bixinayo ee ca- bahda caafimaadka guud ahaan ee dowladduna bixinayso cisbitaalkan wuxuu tusaale fiican u yahay ee, sida ay isu kaashan karaan ee, waxaa la yidhaha public private partnership dowladda iyo shacbi weynaha iyo hay-adaha khayriga hay-adaha khayriga ee doorka ka qaatay dhinacyada kala duwan ee cisbitaalka waa uga mahad celinaynaa Ee, dowladdu qaybta ugu weyn bay ku leedahay Ee, hay-ad- ee, shirkadda hormuudna waa ugu hambalyaynaynaa Ee, dadaalka inta badan ay muujiso aad baanan gaar ahaan ee, dib u hagaajintan iyo dib u dhiskan ay ku sameeyeen qaybtan oo cisbitaalka aanu ugu ee, ee, mahad celinaynaa ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ee ha idin siiyo waa arrin khayri oo idinkana idin gelaysaa een, xasanaadka aad dalkiinniina ku ee, kaga qayb qaadateen Ee, haddii sida aynu dowladda iyo shicibba isu qabsanno gacmaha ee, ganacsatada iyo shacweynuhu waajibaadka dawliga ee is- muwaadinnimo ee saaran iyo islaamnimo ee saaran ay sidaa u gutaan dowladduna doorkii looga baahnaaye shuruucdii iyo siyaasaddii iyo hoggaamintii iyo baraarujintii shacbiweynaheeda ay ka shaqayso soomaaliya mar labaad ayay cagaheeda si fiican ee, isugu taagaysaa meel fiicanna waan maraynaa hadda waxaan leenahay inu gacmaha isqabsanno shacbiweynu iyo ganacsatadeenna iyo shirkadaha madaxa bannaanba Een, hay-adaha kale khayrigaa sidoo kale inay gacan ka geystaan
dadaalo looga hortegayo fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle ayaa waxa uu ka socdaa magaalada beledweyne cumar yuusuf aadan ayaa warkan noo faahfaahinaya
bulshada ku dhaqan xaafadda hurwadaag ee magaalada beledweyn oo gacan ka helaya maamulka degmada beledweyn iyo kan gobolka hiiraan ayaa wado dadaalla ay uga hortagayaan fatahaad keliga waraaboole uu ka geysto qaybo ka mid ah xaafadaha ka agdhow keliga qaar ka mid ah waxgaradka xaafadda hurwadaag ee magaalada beledweyn ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan intii karaankooda ah biyo kasoo fataha keliga waraaboole oo ay ka barakacaan bulshada bismillahi raxmaan raxiim meeshaan biyaha webiga maxaan celiyohaynaa muddo oo todoba maalmood eh iyadaan weli wax garab aan aan ku helin dadka maxaan ka codsanaynaa xaafadaha degan islaamka iyo macala dowladda
meeshaan aan taagannahay waa xaafadda howlwadaag
biyihii biyobaxadii hore iyadoo hadda laga soo noqday oo welihii dibisqunadii dumay iyo xaafadii buufinteedii lagu jiro ayaa alxamdulilah biyihii kala yimaadeen oo aan hadda codsi ka dirsanayna ma laha sababtoo ah tuugsigayni qaylidaynaa batay waxaan hadda aan u baahannahay inay wax ka qabtaana sida maamulka heer gobol iyo heer degmo hay-adaha gobolka iyo degmada joogo iyo ganacsiga iyo odayaasha dhaqanka intaasaa waxaan rabnaa inay iska gacshadaan gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhici sowdhuubow gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadey iyo xildhibaan aadan cabdi faarax kala diro oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay inay kaalintooda qaadan doonaan islamarkaana ay garab taagan yihiin shacabka isku xilqaamay inay biyaha ka xireen keliga waraabole soomaalida waxay tiraahdaa il waxay u jeeda ilaala ka dhan waad u jeediin meesha waxa biyaha dhooban wallahina maa iigu dhaarta afartan shan cashaan gurigeyda aan deganayo haddaane waa waad u jeediin waa ka barakacay marka dhibaatadaas oo jirta horta marka hore ilaahan u sheegaynaa ilaahay dhibaatadan haysa allaha naga dulqaadan lana ilaahay naga dulqaada ilaahan barina wax la barina waa ilaahay insha allahu biidnillahi sidaan u joogno maamul maamulka gobol iyo degmada saan u joognay odaasha dhaqanka insha allahu biidnillahi alkariim fursad doonaa waxbaana ka qaban doonaa waxaa kaloo wax u sheegaa aan u sheegaynaa insha allahu biidnillahi alkariim eedaha dadkaa waa dadkiini waaya dadkii adinka aad ka dhalateen waaya dadkaa oo biyeysan usoo gurmadaan leenahay waxa waaye hay-adda waxay u timid inay dadkan caawisay u timid marka ha la caawiyo watacaawano calalbiri wadama walaa tacaawano dadka ha la caawiyo insha allah sida la sheegay horta waxaan la qabaa agaasimaha in shir deg deg ah oo xal siyaasadeed laga gaaro biyahan horta lasu yimaado waa muhiim hadda waktiga hadda aan ku jirno wakti horta la filaya biyabaxa ma ahan muxuu ahaay webigii hadda waa soo marnay meeshii lagu yaqaanay oo fataadaha webiga ee biyaha cabirka ay ka bixi jireen uma dhawaata aad uga hooseeya marka waxaan isleenahay waxaan u sababaynaa biyahan hadda aniga waxaa jira muxuu ahay biyaha meelo badan oo ay ka bixi jireen oo biyo xireenna laga samaynayo oo biyihii cadaadis la saaray saas darteed biyihii meelihii ay ka neefsan jireen cadaadiskoodii la saarana in ay magaaladii dan ay kusoo noqdaan laga hirayo dadka shacabka oo ishalqaama ay biyaha ka hiraayeen maanta anagoo sooman waxaan la qaybsanahaynaa dhibaatada ay ku jiraan waxaan hadda soo gaarsiinay sambaagyo iyo jawaano maaragtay ay biyahaas iskaga xiraan gar baan ku siinaynaa maaragtay saan hore u uban laqaadno wax walba waxaan awoodno danna maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada inaan maaragtay aan garba istaagno madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle oo u mahadcelinaa ayaan hore wuxuu furay maaragtay shirkii oo maaragtay fatahadda wax looga qabanaya xalka waaro waana socdaa hadda sidii maaragtay oo barnaamijkaas wax looga qaban lahay waa waxaan ku dhiirigelinaa marka in maaragtay barnaamijkii la laba laabo lama gaara hadda waqti roobaadkii saan horba u sheegnay waa roobkii xagaygii ay biyihii ku soo baxeen
aad buu mahadsan yahay wariyaheena cumar yuusuf aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo beerule ee magaalada beledweyne intaan aqbaaraadka dibadda u gudagalin dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo berla xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya fadhiyada haddii aan ku hormaro fadhi carbeedka afar dabaqeynka markuu dhammaystiran yahay ayaa la iibiyaa qiimo dhan afar boqol oo doolar haafkiisana waxaa la iibiyaa laba boqol oo doolar fadhiga saddex dabaqeynka ee carbeedka markuu dhammaystiran yahay ayaa la iibiyaa qiimo dhan saddex boqol oo doolar haafkiisana waxaa la iibiyaa qiimo dhan laba boqol oo doolar ugu dambeyntiina fadhiga turkiga markuu dhammaystiran yahay ayaa la iibiyaa lix boqol oo doolar haafkiisana waxaa la iibiyaa qiimo dhan saddex boqol oo doolar xubintiina waaginta
Oh,
aad bay u mahadsan tahay sacdiya maxamed maxamuud oo nala soconsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada markana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka subaxnimo ah ku horeyne shalay waxaa dhacay hal kulan oo keliya waxaana wada dheelay fulham iyo cardiff city fulham ayaa looga badiyey laba iyo hal oo cardiff ayaa laba gool ku badisay maanta waxaa dhici doona dhegeystayaal hal kulan oo keliya wuxuuna u dhexeeyaa koobka faransiiska labada kooxood b s g iyo olombiancos waxayna ciyaartaasi soo geli doontaa afar saac iyo toban daqiiqo geeska afrika xubintiina waa intaas intaasi haddii aan kaga gudubno xubinta ciyaaraha warkay subaxnimo markaana qodobka dibadda ugu doorqaroon tirada dhimashada baraasiil ee covid nteen ayaa sii kordhaysa dalka baraaziil ayaa si maalinla ah u diiwaagelinaya tiro badan oo isugu jirta kiisas cusub iyo dhimasho iyadoo dalkaasi laga soo warinayo in tirada dhimashada ay ka sara martay sagaashan kun oo ruux inkastoo dowladda tiradaas xuliga ah ay diiwaangelinayso haddana waxa ay dib u furtay safaaraddii dalxiiska ee lagu imaan jiray dalkeeda kadib afar bilood oo ay xanibaad saarneyd dulimaadka si ay u soo nooleyso waaxdeeda dalxiiska oo ku burburtay inta ay jirtay xanibaadda covid nteen baraaziil ayaa mar kale dib u xireysa safaaradda dalxiiska maadaama ay sii kordhayaan kiisaska cusub iyo dhimashada dowladda baraaziil ayaa ka sara martay dhammaan dalalkii uu sida ba-an u saameeyey marka laga reebo maraykanka afar labaatankii saac ee aan soo dhaafnay waxaa la diiwaan geliyay dalka maraykanka lixdani sagaal kun iyo toddobaatan iyo afar xaaladood oo cusub iyo dhimashada oo gaaraysa kun shan boqol sagaashan iyo shan sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in tirada cusub ay ka dhigan tahay in wadaarta guud ee dalka ay tahay dhimashada sagaashan kun boqol soddon iyo afar iyo kiisaska guud oo gaaraya markii laisku wada daro laba dhibic shan milyan oo qofooda warkii subaxnimo oo aad kala socoteen radio beerula subaxnimadan waanakaintaas dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed yuusuf cabdulaahi inta warkan warka xiga aan dib ugu kulmi doono waxaa dagala tagayaa sida ay nabadgelyo ciid wanaagsan